Madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Abdirixmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa booqday soona kormeeray khasaaraha ka dhashay dabkii qabsaday suuqa ganacsiga ee gobanimada qeybtiisa idaacada ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha oo ay wehelinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada, qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada kala duwan, mayor ku-xigeenka caasimada, barsaabka gobolka Maroodi Sheikh iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda. Madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Abdirixmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa sheegay in dhibka dhacay loo saaray guddi farsamo, kuwaasi oo darsi doona isla markaana talo ka keeni doona sidii looga soo kaban lahaa khasaaraha dhacay.
waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacbigeenna ka mid ah ganacsatada suuqa gobonnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibtaa soo gaadhay qaranku wuu ka xun yahay waana la qaybsanayaa murugada iyo tacsidaba waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha allah waana weydiisanaynaa waxaan umahadnaqayaa qaranku siduu gacmaha isu qabsaday siduu hawshaa wax uga qabto oo ay ugu mudan yihiin ciidanka debdemisku runtii shaqooyin horeo badan oo wanaagsanna way qabteen qaranka intiisa kalena ee gacanta ku siisay hadday yihiin ciidamada kala duwan iyo hadday yihiin dowladda hoose ee magaalada hargeysa oo agabkeeda iyaduna kaga qayb gashay waxaan u sheegayaa shacbiga dhibtu gaadhay in qarankoodu dhinac taagan yihi oo u garab taagan yihi dhammaan wixii qaranku guddigaa farsame ee maanta shiray wixii ay soo jeediyaanna insha allah waan sugaynaa qarankooduna wuu dhinac taagnaanaya wuxuu la qaban karayo wuu la qabanayaa dhammaan shacbiga somalilandna sidii dhaqanka aynoo ahaan jirtay hadday ganacsado waaweyn yihiin iyo hadday ganacsado yaryar yihiin iyo hadday qurbajoog yihiin waxaan jecelaya inay ka qayb qaataan inaynu u soo gurmano dadkaa noloshoodii ka baabaaday qoysaskaa danyartaa ee qasooda ka baabaaday faailaam hadiya khasaaruhu inaanu inagu sii fidin oo de hadda wasaaraddiiba halkana idaacaddiiba halkana reeryogiiba halkana intaasi inoo badbaadayna ilahay baynu ugu mahadnaqaynaa dabkan ka kacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa ayaa waxaa sababay fiilooyinka korontada ee dhex mara suuqa taasi oo keentay in ay ku hanti waayaan ilaa iyo kun qoys oo ganacsi ku lahaa suuqa